barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ereyada dhallinyarada warbaahintu ay beryahan ku turunturooto waxaa ka mida boqoole ama boqoole maalin aan sidaas usii fogeyn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay weriye dadkii dhegaysanayay uga warramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray kolkaas buu warkiisii ku bilaabay madaxweyne hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel waxaase kaasigala daraa weriye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dalhebel ayaa xalay fiidkii dalhebel u boqoolay markaas baan la amankaagay sida uu weriyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af soomaaliga ku lahaa aan caddeeyo wuxuu ereygani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sudcaalku dhaco waa ereyo aynu ka garan karno qof hebel goortii uu sudcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay ma aroor bay ahayd ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire ma garab bay ahayd mase habeen dumay ayay ahayd waxaa erayadaa ka mid ah jarmaado kallaho boqoole dharandhool werwer caraabo galbasho guure ama guurid gudoodi iyo malaha qaar kale oo haatan xusuustayda ka maqan haddii uu qofku aroor hore sodcaalay waxaa la yidhaahdaa hebel wuu jarmaaday ama wuu ka lahay duhur ay qorraxdu ku rushahay cirkana ay ku kala baranto iyo mar ay harsimadii tahay haddii uu ambabaxayna waxaa la yidhaahdaa hebel wuu boqoolay ama wuu dharandhoolay ama wuu werweray haddii uu galab dhoofana waxaa la yidhaahdaa hebel wuu caraabay ama wuu galbaday goor habeena haddii uu waddada cagta saaray waxaa la yidhaahdaa hebel wuu dheelmaday ama wuu guureeyey ama wuu guuray ama wuu guday nasiib darro ereyadaas mid qura ayaa laga maqlaa dhallinyarada warbaahinta af soomaaliga wax ku tabisa kaasoo ah boqoole oo ay u adeegsadaan xilliyada sodcaalka oo idil iyada oo laga yaabo goor ay waabari tahay inuu sodcaalay ayaa qaar ka mida wariyayaashu waxay ku warramaan madaxweyne hebel ayaa shalay dal hebel u boqoolay waana gef aan sabab lahayn ereyga boqoole oo macnihiisa dhabta ah xambaarsani wuxuu muush ka yahay maansadii hore ee soomaalida iyo midda waayadan la tiriyo labadaba malahaygana waxba kuma jabna haddii aan farta idinkugu fiiqo meel ka mida meelaha uu ereygaasi kaga xusan yahay gabayadii uu inooga tegay duqii maansiyahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu ku jiraa tixdiga sha-a oo jeer uu wadaadku u tiriyey garaad maxamuud cali shire iyo tolkii uu u duubnaa garaad maxamuud oo qaybihii hore ee qarnigii labaatanaad ka mid ahaa madaxdii soomaalida kuwii ugu magac dheeraa iyo sayid maxamed waxaa jirtay muddo ay aada isugu dhowaayeenoo uu xidhiir adag ka dhexeeyey markii dambe waaba la xidhiiray oo waatuu sayidku guursaday garaadka walaashii bulla cali shire gabadhii quruxdeeda awgeed bulla shubato ay ku koolkoolin jireen markaas buu waadeeqsigii geel fara badan ku bantooqay garaadkiiyo intii xigta iyo xigaalaba u ahayd dabadeed garaad maxamuud iyo tolkii uu muqadimka u ahaa siday daraawiisha u ahaayeen ayay maalintii dambe isaga iyo sayidkii kala boodeen sabab ay lahaydba markaas bay habeen oo madow xaruntiisiiba ka guureen iyaga oo wata kadimadii geela ahaa ee ay daraawiish ka heleen calmadow iyo buurileydii ay degi jireen intay la galeen ayay haddana gabayadiga sha-a dadkii socotada ahaa sayidkii ugu sii dhiibeen taasina waxay ahayd tallaabo wadaadka si weyn uga cadhaysiisay isna nin aan godobtiisu duugoobin buu ahaaye maalintaas buu ku tashaday inuu aarsado waase marka ay u soo marto sidii libaax dhaawacan wuxuu u ilbalacleeyaba dhowr buu kadib ayaa ilaaladii uu dirsaday uu midba mar u soo galay war aan lagu kala bayrin sina uu ku farxay ayaa dhagaha loogu shubay waxaa loo sheegay nimankii ku ballan furay oo wata geelii daraawiisheed iyo kii ay horay u lahaayeenba inay buurta ka soo degeenoo ay degan yihiin kolkaas buu isagiina si deg dega cod u qalqaalay kaasoo la soo noqday geelii daraawiish laga tabcaday iyo wixii alla ugu darayba dabadeedna mararkaas oo kale siduu yeeli jiray intuu yeelay ayuu mariyey gabay digasho ah gabay qurux miidhana oo xeeldheerida af soomaaliga marag looga dhigan karo gabay uu ku muujiyey aqoontii xaddhaafka ahayd ee uu u lahaa degaanka soomaalida gabay ay dhab uga muuqato hibadii aftahannimo ee lagu galladay gabay diiwaanka gabayadiisa haddii uusan ku jireen uu wax kala dhantaaran noqon lahaa gabay si gaara inoo baraaye dhulka uu geelu ku dhaqmi kara iyo degaanka u daran sida buurta iyo bananka inaan wada mariyo wakhti uma helaayee aan idiin soo gudbiyo meelisyada tixda kuwa ugu horreeya wuxuu sayidku yidhi bogadaawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe waataan bidhaan quruxsanay soo bajooyiriyo waataan baadi celiyooy lahaa yayan baylihine barbar uga duwaataan lahaa buurtayay korine waataan ban u diil lahaayeyan baalidiine waataan badkuma caymatee soo barooy iriye boholyowga hawd yay durduro budulka raacdaayee balli shiil kaliishay tagtaa biliqda dayreed ee kobta ariga beeduhu dego yay kor uga baadaay banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoraha halkiibay sidii badanli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen bilcil faraq ku yaal bay taqaanbaariga u saare hareeriga ka baxay foocyaday baaca gelisaaye sida geliga bayraha ah bay bocosha laacdaaye bilbilaha mareer caaralay baraqda daaqdaaye barqamaaga geyraha baxay balagta goysaaye caleen baahday tuurfaahista iyo bulush cantuugtaaye bakadihiiyo xiitoolahay banan u raacdaaye burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye intaas bay ku baayiri jirto baashi ku ahayde baran mayso meeshaa degtaan boqol alluu naariye bog colluudan beergodoni waa ba'yo hooggeede ka soo bixiya waataan lahaa baalcaddii gubane sheekada iyo milgada gabayga ayuunbaa ila tegaye ujeeddadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga ereyga boqoole marka uu hagaagsan yahay waxaan u dan lahaa oo keliya meelisyada ah banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen maxaa kolka inoo diidaya haddiiba aynu naqaan goortii uu hebel sodcaalay inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay waxay ila tahay waa waxba dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo